bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsanaa khayaarta qiimaha lahu meel walbo aad joogtaan waa maalinimo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatanka bisha seteembar sannada labada kun saddex iyo tobanka kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa gaaray dalkaasi maraykanka ayagoona halkaasi ay kusoo dhaweeyeen madaxda dalkaasi iyo sidoo kale jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka maraykanka injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow oo qayb ka ah safarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa waxa uu ka warbixiyey safar madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ku gaaray dalkaasi maraykanka halkaasoo la filaya in dhowaan uu ka dhaca shirka golaha ammaanka sidoo kale madaxweynaha soomaaliya inta uu ku sugan yahay dalka maraykanka waxa uu kulamo goonigooniya la qaada doonaa madaxda sigoona kadib kulamo iyo sidoo kale shirar la qaada doono jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi maraykanka
shirkii guusha ahaa ee brussels ee runtii caalamkao dhanna ay ku taageereen qorshihiisa nabad soo celinta dalka wuxuu u gudbay casuumad rasmi ka helay dalka talyaaniga oo muddo laba casho ah madaxda dalkaasi la kulmay jaamacadda rome trena uu maaragtay khudbad halkaas ka jeediyey kadib maanta ayuu u ammuqahay magaalada washington ee dalkaasi maraykanka halkaas uu kula balansan yahay madaxda dowladda maraykanka iyo madaxda senatka ama baarlamaanka dowladda maraykanka sidoo kale wuxuu ku balansan yahay in maalinta beri ah khudbada ka jeediyo woodrow international center oo ah meel runtii aada iyo aada arrimaha maaragtay caalamka oo dhan daraasadaha looga sameeyo oo halkaasna khudbad dheer ka jeedin doono kadib madaxweynaha waxaa u qorshaysan jaaliyadda washington uu la kulmo soomaaliyeed
kulan magaalada muqdisho shalay ka dhacay oo uu shir guddoominayay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane cabdi faarax shirdoon saacid ayaa waxaa lagu magacaabay laba safiir oo dowladda soomaaliya ay u magacowday dalalka imaaraadka carabta iyo sidoo kale dalkaasi ciraaq kuwaas oo lagu ansixiyey shirkii golaha wasiirada ee maalintii shalay aha ka dhacay gudaha magaalada muqdisho shirka kadib ayaa saxaafadda waxaa la hadlay afhayeenka xukuumadda soomaaliya ridwaan xaaji cabdiweli oo faahfaahin ka bixiyey waxa uu ku saabsanaa kulanka iyo sidoo kale waxyaabihii looga hadlay iyo ansixinta labada safiir ee ka howlgeli doona wadamadaasi ciraaq iyo sidoo kale imaaraadka carabta iyo sidoo kale xaaladda ammaan ee muddooyinkii ugu dambeeyey dalka soomaaliya waxaa looga hadlay waxyaabo fara badan oo ay ka mid tahay xaaladaha guud ee amniga dalka shirkii brussels iyo soo jeedin ka timid wasaaradda arrimaha dibadda oo la xiriirtay laba safiir oo loogu talagalay inay ka howlgalaan dalalka ciraaq iyo dalka imaaraadka carabta haddii aan ku horumarno dhinaca arrimaha ammaanka guud ahaan dalka soomaaliya run ahaantii si weyn ayaa la ysaga wareystay xaaladihiisa amniga iyo toddobaadkii lasoo dhaafay waxyaabihii ka dhacay guud ahaan dalka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga qaranku waxa ay si tafaasiila ama si faahfaahsan ay uga hadashay waxyaabaha la xiriira amniga guud ahaan dalka soomaaliya sidoo kale afhayeenka xukuumadda ayaa sheegay in gacanta ay ku dhigeen ciidamada ammaanka muddooyinkii ugu dambeeyey xogeyntii abuumasuurul ameeriki oo dhowaan sababsaday gacanta maleeshiyaad uu hogaamiyo axmed cabdi godane oo ah hogaamiyaha ugu sarreeya maleeshiyada al-shabaab waxa uuna sheegay in ninkaasi gacanta lagu dhigay xilli uu doonayay inuu ka dhoofo garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho asigoona kusii jeeday dalkaasi yemen ciidanka nabad sugidda waxaa kaloo ay ku guulaysteen toddobaadkan inay qabtaan dhowr qof oo ka tirsan al-shabaab kuwaas oo soo galay magaalada muqdisho waxaa ka mid a ragga la qabtay nin xoghayn u ahaa abuumansuur al amriiki oo dhowaan ay dileen ururka al-shabaab markii dhexdooda dabcan khilaafaad xoogan uu soo kala dhex galay oo ku saabsan mabda markii horeba aan si weyn u fahamsanayn oo dhibaatooyin xoogan ay dadka iyo dalkaba ugu geysanayeen
ciidamada dowladda soomaaliya oo garab ka helaya kuwa amisom ayaa shalay waxay la wareegeen degmada mahada ee gobolka shabeellaha dhexe halkaasi oo ay muddooyinkii ugu dambeeyey ka arrimanayeen maleeshiyaad ka tirsan kuwa al-shabaab dadka ku dhaqan deegaanka mahaday ayaa sheegaya in ay subaxnimadii hore ee shalay abbaare shantii iyo barkii subaxnimo ay la wareegeen ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo kuwa amisom degmada mahaday xilli halkaasi muddooyinkii ugu dambeeyey ay si aada uga arriminayeen maleeshiyaadka al-shabaab al-shabaab ayaa la sheegay markii ay ka warheleen in magaaladaasi ay kusoo wajahan yihiin ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom in ay halkaasi isaga huleeleen ayagoo aan la garanaynin halka ay u baxsadeen dadka deegaanka ayaa sidoo kale waxa ay ku waramayaan in ka hor inta aysan ka bixin magaaladaasi in ay webiga shabeelle ku fureen qaybo ka mid a magaalada si aanan ciidamada idna ugu suuragelin in si dhaqsi ay u galaan magaaladaasi maamulka gobolka shabeellaha ee gaar ahaan kan degmada mahadaay ayaana ka hadlay dhibaatooyinkii iyo tacadiyadii maleeshiyaadkaasi ay u geysteen ka hor intii aysan magaaladaasi ka bixin dadka ku dhaqan deegaanadaasi ayagoona carabaabay in markii halkaasi ay gaareen ay isku howleen xiradda biyo ay ku fureen magaalada iyo sidoo kale dhibaatooyin kale oo kala duwan oo dadka deegaanka ay u geysteen maleeshiyaadkaasi intii halkaasi ay ku sugnaayeen
imaanayaan meesha inay biyihii webiga jaraan si ay u go'doomiyaan degmada mahaday marka warbixin waxaana soo gaartay inay biyihii jarayaan isla waqtiga ciidamada way soo dhaqaajiyeen ayagoo biyihii jarayo biyihii ay wadada ku fatahayeen ay ciidamada biyihii soo dhexdalteen markaas ay dhowr wiilo meelti joogto shabaabka ayaa xabada ku reeray mid baa meesha uga dhintay inta kalena way carartay biyihiina waxaa ku guulaysteen ciidamada xoogga dalka iyo shacabka iyo degmada inay iskaashadaan oo inay biyihii sida ku xilaan anigana maamul ahaan jawaanan lasoo gaarnay ilaa kun jawaan
degmada mahaday dadka ku dhaqan ayay shalay u ahayd maalin cusub ka gadaal markii in muddo ah ay ku jireen gacanta maleeshiyaadka al-shabaab balse shalay ay ka saareen ciidamada xoogga dalka soomaaliya dadka degmadaasi ayaana si diiran usoo dhaweeyey ciidamada xoogga dalka soomaaliya ee ayaga howlgallada kula wareegay degmada mahadaya iyo sidoo kale degmooyin dhowr ah oo hoostaga degmadaasi abaanduulaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya cabdirasaaq aadan cilmi ayaa sidoo kale dhankiisa sheegay in aysan jirin wax khasaaraha ee soo gaaray ciidamada dowladda soomaaliya asigoona ka warbixiyey qaabkii uu u dhacay howlgalkii ciidamada dowladda ay kula wareegeen degmada mahaday iyo sidoo kale degmada buuran ee iyadana ka tirsan gobolka hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya haddii aan warbixin kooban ka bixiyo howlgalkii maantay looga xoreeyey kooxaha nabadiidka degmada mahaday iyo buurane oo gobolka hiiraan ka tirsan wuxuu ahaa howlgal qorshaysan oo swift ah oo sbiid ku salaysan saakayto tobankii subaxnimo around to in the morning ayaa howlgalkaasi ciidamadu si qorshaysan waxay uga fuliyeen oo saruursi ku sameeyeen muxuu ahaa jowhar area kabacdina waxay ku qaadeen dagaal kadis ah si lama filaan ayayna gacanta nabadiidka aan ugala wareegnay dhinaca shacabka iyo dhinaca ciidamada wax khasaaraah oo soo gaaray ma jirin khasaare dhinaca muxuu ahaa nabadiidka waa jiraa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxay hadda ku sugan yihiin gacanku-haynta degmada muxua mahadaay iyo buurane halka aada warkaasi kala socotaan waa wardheer redio mukhtaar roobo cali abuu mansuur oo horey u ahaa afhayeenkii maleeshiyaadka al-shabaab haatana ah xogeyihii difaaca ee maleeshiyaadkaasi ayaa ka hadlay dilalkii ugu dambeeyey ee ka dhacayay gudaha maleeshiyaadkaasi dagaala u dhexeeyay dhexdooda ay ku dileen dhowr hogaamiye oo ka tirsanaa maleeshiyaadka al-shabaab kuwaasoo isugu jiray soomaaliya sidoo kale ajaanib ayaa sheegay in sharci darro ay tahay asigoona arrintaasi ku dhaliilay hogaanka ugu sarreeya maleeshiyaadkaasi ee axmed cabdi godane rubo cali abuu mansuur ayaa sheegay in wixii lagu dilay raggii horey loo dilay uu ahaa mid dembi ah falalkaasina ay geysteen maleeshiyaad uu horkacaya axmed cabdi godane asigoona tilmaamay in la horkeeni doono shareecada islaamka markii ay noqotoba ama lagula xisaabtami doono maalinka yowmalqiyaamo muddooyinkii ugu dambeeyey ayaana waxaa jiray isku dhacyo u dhexeeyay maleeshiyaadkani kuwaasi oo magaalooyin dhowr ah ku dagaalamay inkastoo haatan inta badan goobaha ay ku sugan yihiin ay ka arimiyaan maleeshiyaad hoostaga axmed cabdi godane oo ah hogaanka ugu sarreeya maleeshiyaadkaasi culimmadii dilkii la dilay iyo madaxdii dilkii la dilay iyo muslimiintii abriyada ahaa dilkii la dilay waa dembi aad iyo aad ilaahay agtiisana ku weyn muslimiinta aftoodana ku weyn loona baahan yahay in la caddeeyo oo aanan laga aamusin waana midaan ugu kalliftay kelimadatan maanta in aanu soo gudbinno dhacdadan aan ka hadlayna waxay ka dhacday magaalada barawe gobolka shabeellada hoose soomaaliya dhacdada tan si kooban raggii ku shahaado qaatay oo lagu dilay oo lagu gumaaday waxaa ka mid ahaa ashaykh ibrahim xaaji jaamac micaad raxmat ullahi calayhi wataqabal allahu shahaadata oo loo yaqaanay abubakr azaylaci ama macalim cali ama ibrahim afghan iyo ashaykh cabdilxamiid xaashi colhaye ama loo yaqaanay macalim burhaan intaas oo culimo oo kalena waa la xiray ilaa hadda meel ay jiraan lama garanayo warar fara badanna dadku waa isla dhex marayaan oo ku saabsan noloshooda ama geeridooda wallahu aclam habeenkaasi laakiin waxaa ka horreeyey qorshayn iyo dhagar aad iyo aad u badan oo aad iyo aad u dheeray hogaanka sare ee xarakatu shabaab qiyaadadaasna sida la wada ogyahay waa la wada garanayaa raggaas oo ah hogaanka sare ee xarakada waxaa ugu horeeya amiirka xarakada la yidhahdo axmed amdi gadane banaysashada lagu banaystay daadinta dhiiggaas raggaasina waa ragga loo qabsan doono dhiiggii culimmada iyo sababta loo daadiyey شريعتي إسلام كإن إسكو حكمه أو لا جتغي ميلا فربضن للتعطيلي ميا جريما نبطيت هذا الكابا إلا يرهن وردون تأثارنتهن ودي ربطا إذن كنا وضبئ ربطان وضلام ربطان ميا نبطي جريمة إلا يرهن ور إلهي كبقوا إلهي أسر طوبت كان ميا نبطي جريمة إلا يرهن ورشبه إسلام كأن إسكو حكمه ميا نبطي جريمة in loo qayladhaanshado culimmadii caalamka iyo culimmadii daakhilkaba oo la yidhaahdo wakaalaya masaa-ishaas baan isku haysanaaye keenna gardaran gardarrada ku ooga miyaa noqotay jariima in la yidhaahdo kitaabka ilaahay aan u xukuntanno miyaa noqotay jariima waxaan leenahay haa mujrimiinta intaasoo dhan ba agtooda waxay ka tahay jariima muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa jiray khilaafaadyada u dhexeeya maleeshiyaadkani inay sii xoogaysanayeen iyadoo ayna sababtay in ay baneeyaan goobo dhowra oo ay ku sugnaayeen iyadoona haatan inta badan goobaha ay ku sugan yihiin ay ka arrimayaan maleeshiyaad hoostaga axmed cabdi godane waxaana mukhtaar ruubow cali abuu mansuur oo haatan ku dhuumaalaysanaya qaybo ka mid a deegaanada bay iyo bokool oo asiga asal ahaan kasoo jeeda waxa uuna sheegay in ay la xisaabtami doonaan hogaanka sare ee maleeshiyaadka al-shabaab oo muddooyinkii ugu dambeeyey asiga waday falal uu ku ugaarsanayay madaxda sare ee ka tirsan ururka al-shabaab warkii oo aad kala socoteen wardhay redio a khiyaarta qiimaha leh waa naga intaa warka waxaa idiin akrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan dib u kulmayn waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo